sidoo kale wasiirada waxaa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiima oy ka mid tahay anshaxa iyo siday u shaqayn lahayn si daacadnimo ah midnimo ah iyo aamin ah sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku caddaynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo muxuu ah ra-isul wasaaruhu uu sheegay in wasaarad gaara loo sameeyey kanoo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka lagana codsaday hay-adaha caalamka muxuu ahaa iyo hay-adaha maxalliga iyo dhammaan hay-adaha iyo shacabka soomaaliyeed ee ka howlgala arrimahan inay si dhow iyo si gaara ula shaqeeyaan wasaaraddaas iyada ah si shacabka looga saaro abaaraha ba-ay ee ka jira arrimaha kale amniga ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horreeya ay tahay amniga amniga haddaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka amniga haddaan wax laga qabanna aan wax laga qaban karin musuq maasuqa amniga haddaan wax laga qabanina xasiloonidii iyo